magaalada beledweyne ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen toddobaatan iyo laba arday oo dhammaystay fasalka laba-iyo tobanaad islamarkaana ka aflaxay dugsiga hoose dhexe sare ee beledweyne munaasabada lagu maamuusaya ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka dugsiga culimaauddiin macalimiin arday iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee beledweyne xasan cali cabdikariin ayaa ka warbixiyay ardayda qalinjibisay noloshu waxay leedaha taraanturooyin caqabado xataa lagugu tijaabinayo dadnimadaada iyo dulqaadkaaga maxaa yeelay addoonaa tahay hadday wax kugu dhacaan hashallaayan waxaas haddaan samayn lahaa saas adhihin waxaad leedahay qadar allaah wamaa shaaa facal ilaahay baa qadaray wuxuu doonowna samaynaya maxaa yeele waxaan ku jirnaa calaa taxta mashii'at illaah ilaahay doonisteeda dhexdeedaan ku jirnaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala meesha ugu fiican guusha ugu fiican inaan gaarno waxaan marka intii ugu dambaysay hal kelimad leeyahay macalimiinta madarasatu baladweyn abnaa'u madarasatu baladweyn iyo waalidka madarasatu baladweyn runtii qofka caqliga leh lubbiga leh dareensan inuu guulaysto rabo inuu guulaysto waxyaabaha ugu qiimaha badan uu taargadgaraynaya waxaa waaye inuu helo xod ogaalnimo xubnihii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambaliyey heerka ay soo gaareen runtii aada iyo aad ayaan idiin leeyahay maanta hambalyo waxaad tihiin arday dadaashay si fiican magaratay wax usoo baratay insha allahu waxaa ii muuqanayo mustaqbal aad iyo aad u nuuraayo oo fyuujarka mustaqbalka fiican inaad gaari doontaan wax kastoo ay wiil dhallinyara iyo gabar dhallinyara ay gaarto marka ilaahay idinkiisa waxaan idin leeyahay meeshaad tagtaan hooyii aabba allaha idinkaga dhigo dalkiina haddaad joogtaan oo beledweyne aad wax ka barataanna insha allahu tacaala waxbarashada ha lagu dadaalo ha la wado waan idin hambalyanaya waan idin mashxaraynaya maanta maadaama ay tahay sagootintiina kama daalo inaan ii hambalyeeyo waxaa idin leeyahay milyuun hambalyo congratulation waxbarashada bilaab ay leedahay dhammaadi ma lahan halkiina kasii wada mowlaa mahad iskale marka hore allah mahadda leh hoosh maamula markii xigta ustaad xasan shallah dhiso muranka ma taagna waa maamul iyo macalimiin lala maqsuudo marka xigta idinkay mashquul idinku yihiin ustaad xasan shalle waa mas-uul cinala la bardhigaynin dugsiyada magaalada ku yaala wuu ka ifayaa waxaa idiin leeyahay halkiina kasii wada waxbarashado dhammaadi ma lahan waa idiin mahad celinayaa waa idiina bogaadinayaa waa ka muuqataan gobolka hiiraan iyo daafihiisa waxaa idiin leeyahay hambalyo guulaysta halkiinana ka sii wada dufcadan ayaa ah dufcadii kow iyo labaatanaad ee ka qalinjibisay dugsiga hoose dhexe sare ee beledweyne tan iyo markii la aasaasay